bismillaahiramaani raxiim habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka habeennimo idaacadda isnaay waa isniin ay taariikhdu ku beegan tahay kow iyo soddonka meey sanada laba kun kow iyo labaatan qodobada aad warka ku maqli doontaana waxaa ka mid ah wafdiga kooban xildhibaano iyo wasiiro ka tirsan maamulka hirshabeelle oo gaaray magaalada beledweyne wadamada caalamka oo maanta laga xusayo maalinta caalamiga ah ee ka hortaga khatarta tubaakada wasaaradda haweenka hirshabeelle oo kulamo lagu xoojinayo doorka haweenka ee ka qaybgalka siyaasadda dalka ka wada magaalada jowhar duqa magaalada muqdisho oo maanta dhagax dhigay dayactirka wadooyinka ku burburay daadadkii roobabka guga xubnaha sarifka iyo suuqyada ayaad ku maqli doontaan akhbaaraadka dibaddana waxaa ka mid ah xootiyiinta yemen oo lagu eedeeyey inay qasab ku dagaalgeliyeen qaxooti iyo muhaajiriin afrikaan ah dhegeystayaal intaad maqasheen waa qaar ka mid ah qodobada warka habeennimo ee u diyaargaroowa kuwaasi oo faah-faahsan
hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o waxa ay ku dhawaaqday in xanuunka coronavirus ama covid-19 uu halis caafimaad ku yahay dunida marka qof uu qufaco hindhiso ama uu hadlo waxaa afkooda ama sankooda ka soo baxa dhibco yaryar kuwaas oo laga yaabo in uu la socdo fayraska cudurka coronavirus haddii aad aad ugu dhowdahay waxaad jiidi kartaa dhibcaha ay la socdaan fayraska covid-19 haddii qofka uu cudurka qabo ilaali kala fogaanshaha u jirso dadka kale ugu yaraan laba mitir si aad gacan uga geysatid yaraynta faafidda covid-19 iska ilaali in aad dadka gacanta ku salaamto taas beddelkeed gacanta u haati ama madaxa u rux si dadka aad u salaamto naftaada iyo dadka kale ka ilaali cudurka oo istallaal dadka da'da ah shaqaalaha caafimaadka iyo kuwa qaba cudurrada daran waxa ay halis ugu jiraan in uu xanuunka ku dhaco waxaana lagula talinayaa in ay sida ugu dhaqsiyaha badan isku tallaalaan tallaalka oxford astrasonic covid-19 waa difaac adag oo ka hortaga faafitaanka cudurka covid-19 oxford astrasonic covid-19 waxaa ansixiyey in la adeegsan karo hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o iyo wasaaradda caafimaadka ee soomaaliya tallaalka kadib xiro maaskaro siina wad tallaabooyinka fayadhowrka caafimaadka raac tallaabooyinka caafimaadka ee saxda ah ee maamulka caafimaadka deegaanka kana qaada tallaalka deegaankaaga xusuusnow qaybtaada waad ka qaadan kartaa si aad gacan uga geysato yaraynta faafitaanka coronavirus
aan ku horeeya sidaad hordhaca ku maqlayseenba wafdi ka kooban xildhibaano iyo wasiiro ka tirsan maamulka hirshabeelle ayaa maanta gaaray magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan siduu warbixintaani kusoo koobayo cabdiweli axmed hilowle
wafdi uu hogaaminayo wasiirka howlaha guud iyo dibdhiska dowlad goboleedka hirshabeelle jaamac xuseen xaanshe ayaa maanta gaaray magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ujeedka safarka ay maanta ku gaareen magaalada beledweyne ayaa waxa ay ku sheegeen dhagaxdhika iyo dhismaha wadada xidhiirisaa jenda undisho iyo deegaanka galabeer ugu horeyn wasiirka howlaha guud ee dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa ka hadlay ujeedka maanta ay ku gaareen magaalada beledweyne ee xarunta gobolkaasi
wafdiga waa ujeedda badan yahay macnaheedu waxay tahay howlaha aan u soconnaa waa badan yihiin hase yeeshee wafdigan qaybta ugu muhiimsan oo ay hogaaminayso wasaaradda howlaha guud ee hirshabeelle waxaa ka mid a agaasimaha guud ee wasaaradda federaalka iyo injineero wasaaradda federaalka ka socda ujeeddada ugu muhiimsan qaybtaas safarkayaga ka mid a aan u wada soconnaana waxay tahay in la daah furo daraasaddii laga samaynayey jidka u dhexeeya beledweyne ilaa kalabayr wuxuu ka bilaabanayaa janta kundije ilaa kalabayr labaatan iyo laba kilomitir waxaa hadda la daah furayaa waa daraasaddii naqshadayntii iyo diyaarintii qalabkii tandarka ee mashruuca lagu fulin lahaa muddo lix bilooda ka bacdi insha allah waxaynu sidaan oo kale isugu kulmi doonaana waxuu noqonayaa dhagaxdhigii mashruuca oo markaas inta ka horreysa loo tartami doono haddii sida sida qorshuu yahay marka dhammaantayo waxaanu u wada soconnaa ugu muhiimsan waxa weeyaan waa arrintaas waaye laakiin wasiirada kale ee hirshabeelle oo wasiirka maaliyaddu ka mid yahay oo wasaaradda howlaha guud ee hirshabeelle ka mid tahay waxaan u soconnaa arrimo kale oo la xidhiira howlaha wasaaradaha aanu u magacaabannahay ee hirshabeelle waxaanu la fadhiisan doonnaa madaxweyne ku-xigeenka mudane yuusuf dabageed iyo guddoomiyaha gobolka cali jayte aanu wixii howlaah iyo wixii warbixin ah aanu ku kala qaadan doonna halkaas wasaaradda howlaha guud iyo guryeenta ee maamulka hirshabeelle ayaa ku dhawaaqday in ay daafuri doonaan mashaariicyo lagu dayactirayo wadooyinka magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan wadamada caalamka ayaa maanta looga dabaaldegay maalinta caalamiga ah ee ka hortaga khatarta tubaakada sanad kasta ururka caafimaadka adduunka ee w h o waxa uu qabtaa maalinta caalamiga ah ee tubaakada dunida koo iyo soddonka maaj hadafkooda waxa aynay faafiyaan wacyigelin ku saabsan halista isticmaalka tubaakada iyo sida aan adduunka ugu dhigi karno tubaako xorka ah qiyaastii lix milyan oo qof ayaa u dhimata xanuunka la xiriira tubaakada sanad kasta tiradaasna waxaa la saadaalinayaa inay kor u kacdo in ka badan sideed milyan sanadka laba kun iyo soddonka laakiin taasna sinaba ma ahaan dhammaadka ajandaha horumarinta joogtada ah ee lagu gol leeyahay in saddex meelood meel laga dhimo dhimashada cudurada aan faafin celceliska sigaarka cabayaasha ayaa hoos ugu dhaca qiyaastii afar kun sigaarka sanadkiiba qiyaas dhammaan fasaxyada kale ee qabow ee aad ku raaxaysan karto lacagtaasi waxaan haynaa dhowr talobixin kaliya waxaan dhahaynaa marka aan isticmaalayno maalinta caalamiga ah tubaakada tubaakada maadaama loogu adeegsanayo sun lagu bilaabo mustaqbal ifayo oo sigaar cabayaasha ah dowladaha xubnaha ka ah w h o waxay abuureen maalinta caalamiga ah ee tubaakada dunida sanadka markuu ahaa kun sagaal boqol sideetan iyo toddobadii si ay indhaha caalamka ugu soo jeediyaan faafidda buuriga iyo dhimashada iyo qaababka looga hortegi karo maalintan waxaa loogu talagalay in lagu soo jiito dareenka baahsan ee isticmaalka tubaakada iyo saameynta caafimaad ee xun taasi oo xilligaani horseeda in ka badan sideed milyan oo dhimasho sanad kasta adduunka oo dhan oo ay ku jiraan dad gaaraya hal dhibic laba milyan dadkaan iyaga si toos ah u cabin sigaar waxaay dhibaatada tubaakada kasoo gaartaa gacanta labaad ee qiiqa maxamed xuseen waxa uu ka mid yahay dhallinyarada isticmaasho tubaakada wuxuu inoogu warbixin doonaa xanuunada uu ka dhaxlay cabidda tubaakada
markii ugu horeysay waxay ugu samaysay aniga dhan way awaashay infaanti marka dad ayaa isoo celiyey oo xaafadii keenay markii labaad waxay ugu samaysay waa cabay waa cabay waa cabay beerkaa laga qabtay marka tubaakada way xun tahay waa kontrobaanka nugu xun waxaan walaalihayga soomaaliyeed ugu baaqaa iyo meelaha lagu abuuraayo wax walba in layska dhaafo waxaan bilaabay labada kun iyo saddexda maleyna waayo waa ku jiraday waayo beerkay iga qabatay beerkan haddii mar ay kaa qabato waa wax xun oo yani oo kontrabaan ah marka in layska dhaafaa roon dhalinyarada kale walaalihayga waxaan ugu baaqaa in baashaas ay iska dhaafaan iyo wixii darooga sheegtaba iyo taabuuga iyo almiim wixii darooga sheegtaba in layska dhaafaa beelle waayo jirkii ay saameyn ku leedahay nafsadaadii dhibaysaa waxwal maaragti oo aad ku dhibaan in iska dhaafaa beelle maxamed xasan maxamuud asna waxa uu ka mid yahay dadka ay saameynta ku yeelatay marka lagu agcabo waxaana noogu warbixin doonaa sida ay saameynta bulshada ugu dhex yeelato dadka isticmaala maandooriyaha marka ay ku dhex cabaan bulshada inteeda kale ee aan isticmaalin waxaana dadka qaarna waxaay dareemaan khaasatan aniga waxaan dareemaya dadka marka gabaarida iyo sida mootooyinka dadka raaco oo dadka ku agcabo sigaarka wax badan baa la dareemaa qaar hergab bay dareemaan qaar kale waxay dareemaan samboorba ay qabaan qaar aad buu u dhibaa dad waxaa arkay sigaarkaba marka qaaciisa lagu afuufo qaar matagaayo way jiraan marka waxaan leeyahay dadka dadka sigaarka ku agcabo in ay waxaas ka digtoonaadaan waxaan leeyahay in shacabka laga ilaaliyo khatarta maadaama qofkan asiga uu khatarta uu u bareeray inuu ka ilaaliyo dadka kale doctor muuse jilcow waxauu ka mid yahay dhakhtarka sida gaarka ah uga howlan dadka ay dilooto tubaakada ayaa waxaa si gaar ah loogu daaweeyaa xarunta bilkeyr ee magaalada jowhar sida uu sharaxayo doctor maxamed muuse jilcow oo ka mid ah dhakhaatiirta sida gaarka ugu hoolan daaweynta dadka xanuunka kala kulma isticmaalka tubaakada
dadka maandooriyaha isticmaala horta aada ay u fara badan yihiin gobobkan dadka maandooriyaha isticmaalo daawadooda waxaa la siiyaa daawada mataqaanaa mataqaanaa dhimirka sababtoo ah qofka wuxuu maaha asigoo dhimirka laga haayo asigoo mataqaanaa waalan hurdi la-aana ku dhacayso cuntadii mucunaayo waa dhammaahayaa marka waxaan ku daaweynaa kolley daawooyinka sadaashanka mataqaanaa wax lagu daaweeyo mataqaanaa ilaahay amarkiisna waa fahaystaan oo waa karaystaan dhibaatada mataqaanaa xagga haddii muddo saddex bilooda lagu haayo kadib inay dib ugu noqdaanna waa ka kala qalinaa consultation baan ka siinaa maadaama caruurtayda wakti dheer ay furan tahay oo mataqaanaa ilaa toban sanay furan tahay waxaana sida badan boqolkiiba boqolkiiba lixdan dadka waxaa laga daaweeyaa maanduuriyaha ugu dambeyn iskudubaha wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka hirshabeelle doctor cabdiqaadir ibraahim xuseen ayaa dhankiisa ka warbixin doona ka wasaarad ahaan waxa ay ka qabteen halista ama isticmaalka maandooriyaha oo inta badan kusoo badanaya magaalada jowhar caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle wallaahi markaad tiraahdid maxay idinkaga dhigan tahay ama maalinta tubaakada adduunka yani macnawiyan macnaha loo sameeyey wuxuu ahaa un in tubaakada caalamka yani dhibaatooyinka ay geysanayso iyo ganacsigeeda iyo waxaasoo dhan in hoos loo dhigo waaye maadaama ay taas tahayna yani qiimo weyn oo wax weyn bay noogu fadhidaa maalinta ayada cabista ama isticmaalka tubaakada maxaad ka qabateen ka wasaarad ahaan marka ay timaado yacni marka la eego waddankani xaaladaha ugu sugan yahay bulshada qaybaheeda kala duwan habdhaqameedkeeda dadka weliba loo tiriyo inay tubaakada aada u isticmaalaan age ahaan iyo marka generationaas ama dacahaas marka la fiiriyo way adag tahay inaan ku idhaahdo waxaa iyo waxaa ayaan ka qabanay laakiin waxqabadkeenu wuxuu ku koobnaan karaa un keliya inaan un wacyar idaacadaha iyo meelaha ka nidhaahno un keliya mediyaha isticmaalno aan dhahno wayna jirtaa meelaha qaarkood marama waa aragtay sigaarkii oo la xayeysiinayo oo haddana lagu dabaxinaayo dabaaqadu caafimaadkay u daran tahay intaas unbay wax laga qaban karo waayo soomaaliya ood og tahay inta sano ay kala dambeyntii iyo shuruucdii iyo hirgelintoodii waxoogaa ay meesha ka maqan yihiin haddase ay soo qabanayso haddana kuma dhihi karo wax weyn baa laga qabta kuma dhihi karo arintayada waddankeena soomaaliya waxa uu ka mid yahay wadamada sida weyn loogu isticmaalo tubaakada taasi oo ay isticmaalaan dad kala duwan ee qaybaha bulshada ah sidoo kale waxaa jirto dad iyagu si toosa u isticmaalin laakiin ay dadka cabasigaarka ku afuufaan ama ay hawada ugu gudbiyaan taasi oo saameyn caafimaad ku yeelata noloshooda wasaaradda haweenka hirshabeelle ayaa kulamo lagu xoojinayo doorka haweenka ee ka qaybgalka siyaasadda dalka ka wada magaalada jowhar siduu warbixintaani ku faahfaahinayo cabdicasiis xasan cabdulle xili dhowaan la filaayo in dalkeena soomaaliya ay ka dhacdo doorashada baarlamaanka iyo midka madaxweynaha ayaa wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka maamulka hirshabeelle waxay wadaa kulamo lagu baraarujinayo haweenka deegaanada hirshabeelle iyo guud ahaan dalka soomaaliya inay ka qayb qaataan tartanka siyaasadda haweenka islamarkaana ay soo dhacsadaan akuraasta ay xaqa u leeyihiin ee boqolkiiba soddon marwe sacdiye maxamed nuur oo ah wasiir dowlaha wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka maamulka hirshabeelle ayaa madaxda maamul goboleedyada dalka soomaaliya waxay ugu baaqday in la ilaaliyo qoondada haweenka islamarkaana fiiro gaar ah loo yeesho haweenka kusoo biiraya siyaasadda dalka
waxaa ku jirto haweenkii intii ay ku leeyihiin boqolkiiba soddonka shan iyo toban haddii maadaama qabiilkaas uu leeyahay waxaa laga rabaa saddex haween ah marka waxaan aad iyo aad maarata xamdi aan kaaga mahad celinaa inay fahmaan odayaasha beelaha ee qabiilada waxa uu ah namadoonada koontada haweenka meesha idinka jirta koontaa la sheegay ka doonta ay badanaa dhahaan ma aha wax bannaanka ka jira waxa lixdan iyo kowda beesha ay leedahay wax banaanka ka jiro oo ama gaalana siisay ama ay qolo kalena siisay ma aha qabiilkiaan nahay koontadaas qabiilku leeyahay ay ka mid tahay inay haweenka kasoo dhex muuqdaan marka waxaa la rabaa in la fahmo sida ay odayaasha inta badan aan ka- aan dhawaaqooda aan markaan la kulanna ayna dhahaan koontada laydin siiyey cidda idin siisa ka doonta waxaan rabnaa inay fahmaan odayaasha shan iyo toban beeshii ee hesha saddex gabdhooda laga rabaa waxay ku dhex jirtaa gabadhu waa beesha ee, beel ca- beel caalam kama imaanin beeshaasay ka mid tahay beeshaasay ka dhalatay koontadu waxay ku jirtaa koontadu qabiilku helay ay ka mid tahay gabadha in qabiilka ay ka saaraan intii ay ku leedahay boqolkiiba tobankaas muddooyinkii lasoo dhaafay magaalada muqdisho ee caasimada dalka waxaa ka socday kulamo looga hadlayay qoondada haweenka oo ay garwadeen ka ahayd wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka dowladda federaalk soomaaliya islamarkaana madaxda dowlad goboleedyada dalka looga codsanayay in la taageero haweenka siyaasadda kusoo biirayo si ay uga qayb qaataan tartanka kuraasta loogu jiro siyaasadda dalka duqa magaalada muqdisho ayaa maanta dhagax dhigay dayactirka wadooyinka burburay daadadkii roobka guga gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar finish ayaa dhagax dhigay dhismaha wadada xalane ee xiriirisa muqdisho iyo jasiira wadadan oo kamid ah kuwa ugu mashquulka badan ee caasimada ayaa waxaa ku yimid burbur sababay roobabkii ka daayay magaalada muqdisho bilihii lasoo dhaafay taasi oo isticmaalkeeda noqotay mid halis ah dhagaxdhigani waxaa goobjoog ka ahaa gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka banaadir xogahayaha guud ee maamulka gobolka banaadir warka habeenimo idaacadda isnaay ayaad weliga dhageystayaal maqlaysaan markaan kusoo dhawaada xubinta sarifka iyo suuqyada magaalada jowhar oo inala socodsiiyay cabdicasiis xasan cabdulle
xubinta sarafka iyo suuqyada aalab waxaan ku eegnaa raashinka qotordaruuriga suuqyada magaalada jowhar lacagaha lagu kala iibsanayo iyo sarafka lacagaha qalaad ee suuqyada jowhar haddii aan ku horumarno qiimaha la kala iibsanayo raashinka qotordaruuriga xilligan lagu guda jiro ee bisha barakasana ramadaan kilada timir nooca sajalka ah waxaa suuqyada jowhar kala iibsanaya hal doolar oo u dhiganta shan iyo labaatan kun oo shilinka soomaaliga halka labada kiilo ee nooca sajalaysan ee timir waxaa suuqyada jool kala iibsanaya laba doolar salbukada waxaa suuqyada jool kala iibsanaya sideed iyo toban kun oo shilinka soomaaliga fiimtada dhaladana waxaa suuqyada jool kala iibsanaya lixdan iyo shan kun ilaa iyo toddobaatan kun oo shilinka soomaaliga markaan haddii aan eegno sarafka lacagaha qalaad ee suuqyada magaalada jowhar boqolka doolar waxaa gacanka la kala sarfanaya laba milyan shan boqol iyo sideetan kun oo shilinka soomaaliga halka bixintana la kala sarfanayo laba milyan iyo lix boqol oo kun oo shilinka soomaaliga dhageystayaal waa naga intaa xubinta sarafka iyo suuq aad u mahadsan yahay cabdicasiis ayuu kaasi ahaa inala socodsiinayo xubinta sarifka iyo suuqyada magaalada jowhar markana xuutiyiinta yemen ayaa lagu eedeeyey inay qasab ku dagaalgeliyeen qaxooti iyo muhaajiriin afrikaana wasiirka warfaafinta dalxiiska iyo dhaqanka ee dowlada yemen mucamar al eryaani waxa uu ka digay inay maleeshiyaadka xoutiyiinta ay dowlada iiraan taageerto ay beegsanayaan qaxootiga iyo muhaajiriinta afrikaanka ah ee ku nool dalka yemen si ay ugu barbar dagaalamaan qoraalo taxan ah oo al eryaani xalay soo dhigay bartiisa twitterka ayuu ku sheegay inay maleeshiyaada xuutiyiinta ay si qasab ah ku qortaan qaxootiga iyo muhaajiriinta afrikaanka ee ku nool deegaanada ay xuutiyiinta ka taliyaan islamarkaana loo adeegsado weerarada isqarxinta waa sida uu hadalka u dhigay waxauu intaasi ku daray inay maamulka kooxdaasi doonayaan inay carqaladeeyaan deegaanshaha iyo ammaanka ee dalka yemen iyo in cabsi geliyaan danaha caalamka dhinaca kale wasiirka warfaafinta dalxiiska iyo dhaqanka ee dowlada yemen mucamar al eryaani waxa uu eedeeyey kooxda xuutiyiinta inay galayaan dembi dagaal iyo in si cad ah ugu xadgudbayaan shuruucda caalamka wasiirka waxau kale uu ku baaqay ururada u dooda xuquuqda aadanaha iyo ururka kale ee caalamiga ah inay cambaareeyaan falka ay kooxda xuutiyiinta ku qortaan kuna dagaalgeliyaan qaxootiga iyo muhaajiriinta afrikaanka ee ku nool gudaha dalka yemen isagoo xusay in qaxootigaasi loo adeegsanayo danaha xuutiyiinta guud ahaan dhegeystayaal warkii habeennimaha aad kala socoteen warbaahinta isnaay oo idiin akhrinaysa anigoo xaliimo cali ibraahim intaas ayaan kusoo afmeerayaa tan intaan ku kulmi doono warkankiisa xiga nabadgelyo